waxaanu shirnay madax ka socotay xafiiska un s r ta oo aanu ballan kulahayn inaanu isugu nimaadno kismaayo si aan uga wada hadalno arrimaha taagan arrintaa iyadaa marka shirkii maanta aad baanu isugu afgaranay wixii dhacay waan iska qancinay waxaananu ku heshiinay saddex qodob saddexdaa qodob waxa weeye wax dhammaan soomaaliya qaxootigeeda meel kasta ha u socdo gobolada kala gedisan ee soomaaliya qaxootiga lagu celinayo wax wada quseynaya oo u wada dana weeye soomaalidu waxay tidhahdaa wixii musha u roon baa ilmaha u roon waxaan anagu markaa islahayn waxa weeye madaxdu haddii ay ku qanacdo shacabkuna uu ku qanacaya ayuu ahaa qodobka koowaad waxa weeye qaxootigii aanu ku hakinay dobley oo kun iyo boqolka ahaa oo u kala socday koonfur galbeed iyo jubbaland inaanu u fasaxno socodkooda inay sii wataan oo la geeyo goobihii ay ku socdeen inkasta oo dhibaatadii aan ka cabanaynay ay la kulmi doonaan oo ay jirto meelaha ugu horeysa sababta waxa weeye wax u diyaarsan oo ay ku socdaan maleh barakacaun bay ku biiri doonaan laakiin waxaanu ogolaanay wadahadalka saafka garabkii markii uu dhacay in qodobkaa la sii daayo dadkaas kow qodobka labaad waxaanu ku heshiinay in si deg deg ah muddo toddoba cisho ah gudahood lagu anilay loo baaqo dhammaan saddex geesoodkii shirkii go-aanka hore u gaaray iyo hay-adaha deeqbixiyaasha oo ay u n s r iyadoo al abiilka noo samayso aanu uga wada hadalno war mustaqbalka dadka kan uu u dadambayn doonaa aanun annaguna ka jeedino dadka kan waxa uu u baahan yahay iyo markii la raray oo dib loo celiyey waxa ka soo baxay oo u baahan hadda in xal loo qodobka saddexaad waxaanu ku heshiinay inta arrintaas shirkaas uu dhacayo oo ay intaas kooxood oo ay ka dhexaysa arrintan ay kulmayaan kana soo baxayo go-aan dadkan mustaqbalkiisii dan u ah inaan qaxootiga dhadhaab jooga lasoo rarin ee ay halkooda ku sugnaadaan kadib markii go-aanku dhacana qorseyska dib loogu noqdo saddexdaa qodob ayaanu ku isku afgaranay wixii aana dhex marayna waanu iska qancina waa gartay idinku markii hore inta aad joojinayseen qaxootiga dib loogu soo celinayo dalka ama hawshii socotay aada hakinayseen maxaad ula xidhiidri weyseen dhinacyada ay arrintan qusayso oo aad markii hore wadahadal u dalban weyseen adarow wadahadalka annagu saddex jeer baa intii aan broseska la bilaabin saddex jeer baanu kulanay saddexdaa jeerna in arrintaanu imaanayso mar walba waanu ka hadalnay saddex jeer oo shirar waaweyn aanu isugu dhimid arrintaa waa ka hadalnay waana arkayna inay waxaa imaanayaan laakiin mar walba waxaa la qaybinayay shaqada waxaa lalahaa qolada unsrt mar walba waxayna oranaysay inagu annagaa kasii shaqaynaynaa hawlaha kaleeto laakiin idinka waxaa laydinka rabaa dhul diyaariya amnigana suga intiina waa diyaarinay hadda markii aanu sugaynay iyaga dhankooda inay kasoo sallaxaan oo aanu sugaynay annaga dhulkii aanu bixinan inta wax laga qabto dadku aysan noqonin dad barakacyaal barakacyaal ku biiree ay noqdaan dad muxuu ahaa dhulkooda activitygii laga bilaabay oo shaqadii halkaa kala qabsa ayaa waxaa noogu xigtay dadkii waxay marayaan dhoble iyagoo qaarna kismaayo soo galay qaar luuq galeen qaar bay dhabo u gudbeen meel walba loo didanayo marka waxa weeye arrinta sidaasay u dhacday haddii ay u dhacdayna markii aanu wada hadalnay waxa weeye arrintaa waa garaystay haatanna waxa weeye wix hore loo qaban waayo baa laga heshiiyey in dib laga qabto wasiir qoysas laba kun ku dhow oo haween iyo caruur iyo dad da-ah u badan ayaa maalmo ku xayiran meel bannaan ah oo aan hoy jirin sahay aanan jirin yaa qaadaya mas-uuliyadda dhibaatadan dadkan soomaaliyeed ee maalmahan ku xayiran deegaanka dobley ma jubbaland baa qaadaysa ma dowladda soomaaliya ma u n h c r yaa iskale mas-uuliyadda dhibaatada dadkan soo gaadhay hadarow horta dadka dhibaata sooma gaadhin dadka soomaaliya ay u socdeen labada maalmood ee meesha joogeenna dal soomaaliyeed bay joogeen dobley waa dal soomaaliyeed jubbaland ka tirsan waa meel xor ah oo ammaana weeye wax dhibaataana may qabin xere cadowna kumay jirin gacan laakiin cabashaa kasoo yeeraysa wasiir oo inaysan sanin adeegyadii asaasiga cunooyinkii biyihii aan dhameeyo khadarow su-aashaada hore adeer waxa weeye dadkaas waa la keenay waxaa la keenay iyagoo sahaydoodii wata lacagtii loogu talagalayna wata bay u yimaadeen waana la xanaanaynayay wax dhibaato ay la kulmeenna ma jiro waxa loo samaynayay hawshaasna waxay ahayd maamadan maanta soo baxay oo mustaqbalkoodii la xareeraa horta loogu loogu hayay meesha in loo helo xal haddii aan xal loo helinna goortay gudaha iyo caloosha soo galaan xalkooda lama heli karin haatanna waxa weeye saaka salaadii markii shirku dhammaaday baa amarkii waanu bixinay isla markiiba socodkoodii waa bilowdeen marka adeer wax dhibaataa ma dhicinin haddaan dhibaato laga abuurayn waa gartay kumanaanka kale ee qaxootiga soomaaliyeed ee ku haray xeryaha dhadhaab waxaa laga yeelayo ma laga hadlay waxaa laga yeelaya wax diyaarsan bay u imaanayaan hadda wax diyaarsan umay soconin